الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii soddon iyo afraad kitaabka altadhiib fi adilati matni algaayati waltaqriib waxaynu kusoo jirnay kitaab ulfaraa-id dhaxalkan kusoo jira waxaa laynoo soo sheegay furuusha iyo faralyaalka ilaahay kitaabkiisa lagu sheegay iyo mid kasta dadka wax ku dhaxla wixii ahlu nis ah wixii ahlu thuluth ah wixii ahlu rubuc ah wixii ahlu thuluthaan ah wixii ahlu sudus ah qaabkaasaa laynu kusoo sheegay dadkaas in la xafido na waa muhiim qofku marku nasiibkaa qaadanayo waxa shardiga ah in la yaqaan waxaasi inay joogaan baa shardi ah ama waxaasi inay maqan yihiin baa shardi ah markuu nasiibkaa qaadanayo waa baababka ugu muhiimsan faraa-ilka waxaa jira masaa-il la dhiso halkan marka la marayo maalan ragga wax dhexlayay dhammaantood hadday isku yimaadaan kulligood wax meesha jooga oo dhan waa rag tobankii ama shan iyo tobankiina hadday isku yimaadaan waxaa wax ka dhaxlaya saddex nin keliya aabbaha al ab wiilka meyd ku dhalay al-ibnu baa la yidhaahdaa labo wazawju ninkii gabadha qabay mar haddii raggii oo dhan yimid qofka dhintay waa dumar weliba waa xaas ninkeedii baa dhaxal raba saddexdaa keliya wax ka dhaxlaya waay intii kale waa la xijaabay saddexdan lama xijaabo maalan hadda ibnigan wiilka meydku dhalay muxuu xijaabayaa ibnul ibni iyo kuwii kasii hooseeyey waa xijaabayaa waaye aabbahan meesha jooga muxuu xijaabayaa awoowe isagaa xijaabaya waaye dadka soo haray oo dhanna waa iskugu tegayaan waa wada xijaabayaan labadoodaa isku kaalmaysanaya meesha ka saaraya qof baa dhintay haweeney baa dhimatay waxay ka dhimatay aabbaheed iyo wiilkeedii iyo ninkeedii bay ka dhimatay masaladaasaa la dhisayaa marka ilaa dhaxalku waa waa in masaladii la dhiso la ogaado waaye sidaasoo kale markay dhacdo mas'alada waxaa fiirinaysaa dadkaani maxay kala leeyihiin aabe muxuu wax ku dhaxlayaa sudus maxaa yeelay wiil baa jooga meyd ku dhalay welad baa jooga waa reere sudus lix meelood meel weeye sudusku dayib zawjka waa ninkii gabadhan dhimatay qabay muxuu wax ku dhaxlayaa rubuc ilaa marna nis buu qaataa markaan welad jirin markii welad jirana rubuc buu qaataa rubucna waa afar meelood oo meel wiilkana la dhalayna oo gabadhaa dhimata ay dhashay waa casabo xoolaha wixii soo haro uba qaadanaya isagu intaasuu leeyahay la dhihi maayo wixii soo haro o dhan buu leeyahay haye masalada hala dhiso marka dadkii wixii dadkii waan garanay hebelada ay kala yihiin waxay kala qaataanna waa garanay qof reere sudusa iyo qof reere rubuca iyo wiilku casabo ah marka sudus waa lix meelood meel tirsiga u yar oo ka bixi karo waa maxay waa lix meesha lixaad xoolo lix meelood ah rubucna waa afar meelood oo meel rubuc arbaco ka baxaa afar sudusna sita lix buu ka baxaa labada tirsi baa isku fiirinaysaa labadan tirsi ma isku midbaa waaye mise oo isku mid hadday noqdaan waxaa la yidhaahdaa tamaahul waa laba tirso isku mida afar iyo afar lix iyo lix laba iyo labo tamaahul baa la dhahaa ilaa meeshan waxaa la bartaa wax la yidhaahdo tadaakhul tawaafuq tabaayun tamaahul afartaasaa la bartaa faraa-ilka muhiim ah labada tirsi baa isku fiirinaysaa wax ka dhexeeya labadan tirsi hadda isku mid maaha afar iyo lix isku mid ma ah tamaaul maaha tadaakhulna waxaa la dhahaa tirsiga yar tirsiga badan markii laga jaro mar iyo laba iyo ka badan in tirsiga badan dhammaado baaqina uusan soo harin har- haraadin ma leh tirsiga isdhammaynaya lix iyo labo lix iyo labo kee badan waa la yaqaan lix baa badan labaa yar soo maaha tirsiga yar markii laga jaro lixda mar iyo laba iyo ka badan waa inay lixdu dhammaato lix laba ka jar laba kale ka jar laba kale ka jar maxaa soo haray sufur sufur zero zero eber eber waxba ma soo harin tirsiga noocaas maxaa la dhahaa tadaakhul waa isgudagelaya tirsigu hadduu isgudagalo tirsiga weyn baa la qabsadaa lixdaa la qabsanaya hadda lix halkan maxaa ku jira sudus iyo rubuc oo zawj iyo aab wax ku dhaxlayaan isma gudageli karaan afar rubuc afar buu ka baxaa hadda afar haddaan lix jarno labaa hadhay mar labaad ma wada jari kadho baaqi baa nagu haray meeshii lama rabo maaha tadaakhul maaha tamaaulna maaha isma la eka haye maxay yihiin tawaafuq baa la dhahaa tawaafuq tawaafuq waa maxay nis waxaa ka bixi kara labada tirsi waxba iska waafaqayaan afar maxaa ka bixi kara kala bar soo ma leh afar soo bar saxiixa kama bixi karo waa laba barku moogto lixna bar saxiixa soo kama bixi karo waa saddex soo maaha tawaafuqun binnisfi baa la yidhaahdaa nis bay iska waafaqeen labada tirsi mid niskiis kan kale ku dhufo afar maxaa nis u ah labo laba lix ku dhufo labaiyo toban masaladu labaiyo tobankaasi ay macnaha lagu dhisayaa haddaa xagga kale ka keenana waxaan dhihi karaa waa sidii oo kale oo lix maxaa nis u ah saddex saddex afar ku dhufo labaiyo toban waa isla sidii marna kasta waa labaiyo tobankii ujeedku waa maxay mid barkiis ama mid intuu tirsiga kale ka waafaqay kan kaloo dhan ku dhufo lix dhan laba ku dhufo ama afar dhan saddex ku dhufo waa labaiyo toban saddex lagu dhufto afar waa labaiyo toban laba lagu dhuftay lix waa labaiyo toban masaladan waa labaiyo toban waaya asalkeedu waa labaiyo toban labaiyo toban dadkii u qaybi labaiyo toban aabbuhu wuxuu ku leeyahay sudus sudus waa lix meeloodoo meel labaiyo toban lix u qaybi meeshii waa imisa meeshii waa labo ilaa lixdu waa labaiyo tobanku waa lix meeloodoo beer laba ah labaiyo toban lix u qaybi waa labo labadaa yaale wax ku dhexleeyey aabe waa sudus ha zawjku wuxuu qaadanayaa rubuc labaiyo toban rubuceed laba rubuc maxaa la dhahaa afar meeloodoo meel saa u fahantid labaiyo tobankii afar meelood u qaybi saddex iyo saddex iyo saddex iyo saddex miyaysan ahayn saddex baa rubuc u ah yaa leh zawjkii gabadha dhimantay qabay wixii ahlufara lahaa waa baxeen meesha hal nin oo kalea jooga waa wiilkay dhaleen maxaa usoo haray toddoba afar saddexna mar baa jaa- saarnay labana mar baan saarnay waa shan labaiyo tobankii toddoba haray soo ma toddobadiiba wiilkiibaa leh kaxaysanaya masaladaas oo lama fahmin raggii oo dhan oo yimaada masaladaas saddexdaa nin baa wax ka dhaxla waxa dhintayna waa zawjo masaladiina labaiyo tobankaas bay noqonaysaa mas'ale kasta oo fahan qaacido kala qaado mas'ale kasta oo rubuc iyo sudus ku jiraan rubuc afar meelood meel sudus lix meeloodoo meel mas'ale kasta oo ay ku jiraan waxa weeyaan waxay tegaysaa labaiyo toban ilaa mid barkiis baa kan kale lagu dhufanayaa masaladaa waa dhammaatay hadda waxaan gelaynaa dumarkii oo dhan oo isku yimid hadda raggii oo dhan ba isku yimid ba ahayn dumarkii oo dhan baa isku yimid hay rag ma joogo shan dumaraa wax dhaxla mar haddii dumarkii oo dhan isku yimaadeen nin baa dhintay weliba ninka dhintay waa zawj yaa xaas meeshan joogto oo dhaxal rabta ninkeedii baa dhintay marka yaa meesha jooga binto islaantaa dhimatay waxaan leehay ninkaa dhintay gabadhiisii uu dhalay koow wiil ou dhalay gabar ou dhalay waa labo hooyadii isaga dhan- dhashay waa saddex xaaska uu qabay waa afar gabar la dhalato aabbiyo hooyoba la wadaagta aabbiyo hooyoba la wadaagta shaqiiqaa la dhaha ukhti shaqiiqa haddii dumar oo dhan isku yimaadaan inta kale waa la xijaabaya dumarku waxay ahaayeen dhaxal kale toddoba haddii la badiyana toban yaa ka soo haraya shan hooyadiis xaaskiisii gabadhou dhalay wiilow dhalay gabarhou dhalay wow u yahay ma fahamti haye ukhta shaqiiqa ah gabarh aabbiya hooyaba walaalkula ah shantaas wax dhaxlay intii kalena waa xijaaban yihiin xijaab waaye ilaa hadda hooyadan meesha joogta ayeeyadii bay xijaabaysaa waaye ayb haddii gabarh walaashiisoo hooyo kaliya ay walaalo ka yihiin meesha joogtana gabadhan hadda u dhalay baa xijaabaysa ukhtadii gabadhii aabbaha keliya ay walaalaha ka ahaayeenna gabadhan shaqiiqada ah baa xijaabaysa gabar muctiqaad oo xoraysay hadday joogto shaqiiqadaa xijaabaysa khalaas masaladaasaa la dhisaya mar haddii meesha dumar isku yimid waxaa dhintay waa nin waana zawjkii gabadha qabay xaaskiisii baa meesha joogto masaladan afar iyo labaatan bay tegeysaa siday u tegeyso waa in lu- lagu fahansiiyo inta aan inta aan yaa aan lasii dhexgelin masaladan afar iyo labaatan wixii u tagtay sudus iyo thumun baa ku jira gabadhan uu qabay xaaska uu qabay ninka dhintay thumun bay leedahay sideed meelood meel wa ya walahunna thumun sideed meelood meel bay leedahay maxaa yeelay ilmo ay dhaleen baa meesha jooga gabar la dhalay baa joogto dadka ku jira dhaxalka raba iyo gabar wiil dhalay weliba thumun bay leedahay sideed meelood meel buu ka baxaa waa sideed meelood meel waaya gabadha meydku dhalay nis bay leedahay howlaha kala bar ilaa gabar la dhalatayna ma joogto walaalkeedna ma joogo dadka qof kasta horta wuxuu lahaa sii maskalada iska dhexgeli mayse qof kasta waxaan siin lahaa waa ina aqaan maxaan siiya xoole halkaani dhooban yihiin muxuu leeyahay ma kala bar mise lix meelood meel mise sideed meeloodoo meel waa ina aqaan marka hore dadkaad waxaa weye shay baarka saaraysa miisaanka dadkan horta kala shaandheeh gabadha meyd ku dhalay kala bar bay leedahay xoolaha gabadha wiilku dhalayna lix meelood meel bay leedahay iyaduna lix meelood meel bay leedahay waaye gabadhaasi lix meelood meel bay leedahay waa la garta labadaa gabdhood waa sheegna ilaa gabadhaan nis markay qaada tagtana lix meelood meel uluaan waa iyada isla noqonayeen takmilatu uluain xoolihii saddex meelood labay noqonaysaa ma ogtaha hooyadu waxay leedahay sudus lix meelood meel ilaa ilmaa jooge likulli waaxidin aabbahi hooyo mid kasta oo minhuma asudus in kaana lahu waladu qofka dhinta hadduu ilmo leeyahay ilmaha ilmo leeyahay ma la garta waaye zawjadina waa sheegnay thumun bay leedahay gabadha shaqiiqada ah wixii soo haray qaadanaysaa afar qof waxay leeyihiin waa la sheegay gabadha awowga loo yahay waa sudus hooyaduna waa sudus xaaskuna waa thumun waayahay gabadha la dhalayna waa nis gabadha shaqiiqadana wixii soo haray qaadanaysa intaa markaa saa u ogaatay waxaad imaanaysaa tiradii hadda aan sheegaynay tirsiyadaa la isku fiirinayaa tirsiyadan baa la isku fiirinayaa oo see la iskugu fiirinayaa wixii isku mida waa la fiirinayaa wixii ishoosgelaya waa la fiirinayaa wixii kale waa la arkayaa laba qofoo mid kasta sudus wax ku dhexalaa jooga meesha mid waa hooyada midna waa gabadha awowga loo yahay wiilku dhalay sudus iyo sudus wey moogta soo isku mid maaha lix iyo lix tamaathul baa la dhahaa waa isku mid haddii labada tirsi isku mid noqota noqdaan mid baa la turaa midna waa la qaataa laba lixaad weeye ma ogtahay mid baan qaadanaynaa lixda kale naga tuur halkaa laba qof baan is- is- isku yimid ma ogta waan mid qaadanay gabadha niska wax ku dhexlaysay oo meydku dhalay nis tirsiga u yar oo ka baxo waa imisa tirsiga u yar oo nis yeelan kara waa labo wax tirsiga u yar oo laba loo qayban karo waa labo ilaa hal iyo halba nis hal baa nis u ah ha niskiina lixdii isku fiiri laba iyo lix laba iyo lix waa isi soo hoosgelaya waa in marka lix tirsiga baran laga jaro laga jaro kan badan dhammaanayo baaqina uusan harayn lix laba jer laba kala jer laba kala jer oo isku dhammaato soo ma ha ayib maxaan samaynaynaa marka uktufiya biakarihimaa kan badan baa lagu kaaftoomaa labada tira kan badan qaado kan yarna tuur labada tuur maxaan qaadanay lixda awalna laba lixaad lix baan qaadanay haddana lix iyo laba lixdii baan haysanaa lix baan wataa ma maqasho intaasaan wataa ma dhihi jirin xisaabta lix baan wadanaa lix baan wadanaa wixii oo dhan saddex qofna waa soo marnay xaaskii zawjadii thuman bay wax ku dhaxashaa sideed meelood meel bay wax ku dhaxashaa sideed iyo lix isku fiir ma isku mid baa mada tamaahul maaha ma isi soo hosgeli karaan mada haddaan dhahno laba tirsi oo kala badan weeye lix sideed ka jir maxaa soo haraya laba haraya lama rabo inay isku dhammaadaan baa la rabi iskuma dhammaan karaan lix iyo sideed tadaakhul maaha tamaathulna maaha tabaayunna maaha mid tabaayun la yidhaahdo oo tirsiga tirsiga dhan lagu dhufto midna maaha ee waa maxay tawaafuq tawaafuq waa maxay meel bay iska waafaqayaan wey nis bay iska waafaqayaan lixdu ma leedahay nis kala bar ma leedahay lixdu aan jajab lahayn haa saddex baa u ah soo maa sideeduna nis ma leedahay aan jajab lahayn haa maxaa u ah afar mar hadday tawaafuq dhacay tawaafuq binis weliba weeye mid barkiiskan kale ku dhufo saddex sideed ku dhufo labaatan iyo afar dhanka kale kaga mow sideed barkeedo afara afar lix ku dhufo labaatan afar iyo lixaad labaiyo toban iyo labaiyo toban lix iyo lix labaiyo toban lix iyo lix labaiyo toban afar iyo labaatan waa isla sidii meel kasta ka keeno tiradii maxay tagta labaatan iyo afar masaladu labaatan iyo afar taasi tegaysaa asalkeedi weeye u qaybi dadka labaatan iyo afar nis yaa wax ku dhaxla kala bar bintadii xoolaha inta weyna marka u horeysa aan bixine say nooga soo fududaadaan kala bar labaatan iyo afar maxaa u kala bara laba iyo laba iyo toban laba iyo toban gabadhii meyd ku dhalaysay gabadha kale gabdhahaan israacine mid awooga loo yahay sudus bay leedahay soo maha laba iyo toban lix loo qeybshay weeye waxaa le afar iyo labaatan lix loo qeybshay afar iyo labaatan lix loo qeybshay bimacnaa afar iyo labaatan intee sudus intee intee lixaad ku jira horta afar lixaad lix iyo lix iyo lix iyo lix soo afar iyo labaatan ma ahayn lix kasta xabad baa sudus u ah qaabka marka qofka la fahansiinaya loo isticmaalaa faraa'ilka lixdan xabad ka keen lixdanna xabad lixdanna xabad lixdanna xabad waa imis hal iyo hal iyo hal iyo hal afar ama waxay ka dhigan tahay afar iyo labaatan lix u qaybi meeshii waxaa kusoo aadaysa afar soo ma waa afar lix iyo labaatan maxaa sudus u ah marka lagu leeyahay afar baa sudus u ah gabadhii si afar lagu daray laba iyo tobankii hore gabadhii hore qaadatay lix iyo toban xoolahoo dhan lix iyo tobanka markii loo fiirsho waa saddex meeloodoo labo waa uluaan takmilat uluain bay isla qaataan waay maxaa soo haray hooyo maxay wax ku dhaxashaa hooyo ummu sudus bay lahayd waa afar kale sudusku haddeera soo barata afar iyo labaatan maxaa sudus u ah waa afar afartaasiyaa la siinayaa hooyadii afartaa ku dara lix iyo tobanka hore labaatan iyo waa labaatan waa labaatan go-an waxaa noo haray xaaskii uu ka dhintay thumun sideed meelood meel afar iyo labaatan intee sideedaad sideed iyo sideed iyo sideed weeye saddex sideedaad sideeddiiba xabad baa thumun u ahayd ma ogtahay dee afar iyo labaatan loo qeybshay sideed meeshii waa saddex saddex waxaa la siinayaa xaaskii uu ka dhintay waaddex soo maa labaatanna awal baan soo qaybin saddex iyo labaatan maxaa xooli soo haray waaxid xabadaasi qaadanaysa yaa qaadanaya ukhto shaqiiqa ah baa qaadanaysa xooli waa isku dhammaadeen khalaas sufur sufur qof kasta xaqiisi waa siis qof kasta xaqiisii waa la sii haddii afar iyo labaatan kun oo doolar laga dhinto saa un baa u qaymin lahay laba iyo toban kun oo doolar gabadhii laga dhintay ee gabadhii la dhalay sii waxa weeyaan afar kunna waxaa siisaa gabadhi bintul ibnida ahayd waxa weeyaan afar kun oo kalena hooyadii si oo suduskii kale ah thuman oo s- sideed meelood me- meel ah xaaskii saddex kun ah xaaskii si maxaa soo haray kun gabadhaan baa leh manaa hadda haddii la- dhaqa- lacag tahay saas oo kale aa dhihi lahay saas isku keenaysa waay warkaas waa cadiy oo war caddaaday laba masalo kale oo la dhisaa jira laakiin hadda aan dib u dhigno labadaas labadaan ha ku joogaan waaye marka een, casharkii u imow marka casharkii markaa u timaadid waxaynu maraynay watasqudu way dhacaan way dhacaan aljadaatu ayeeyooyin waa dhacayaan waxaan baabkana waa xijaab waa baab muhiime xajbigu qofba qofku xijaabayo oo uu meesha uusan wax ka qaadanayn qof kale ka sokeeyo baa lagu barayaa ayeeyooyin oo dhan waa dhacayaan waa daadanayaan bil ummi hooye hooye ay ku xijaamayaan hooye ku dhacayaan hooye mar hadday joogto hooyaba hadday wax dhaxlayso ayeeyoo dhan wax ma qaadato ama xagga aabbe ha ka timaado ama xagga hooye ha ka timaado ayeeyoo dhan walajdaadu awoowoy awoowayaalna waa dhacayaan bil aabe aabbay ku dhacayaan meel aabba joogana awoowe wax kama dhaxlo soo war cad maaha lianna man adlaa ila lmeyit qofkii meydka ugu soo dhowaaday biwaasitatin waasido xujiba waa la xijaabaya biwujuudiha waasidadii joogideed awoowe muxuu leeyahay meydkan wiilkayga aad dhalay soo dhihi sooma dheheen dee hadda wiilkaadii baa jooga adigu wax qaadan maysid kii dhalaa joogaa laleeyahay awow kii dhalay baa jooga adigu wax ma lihid hooyadu ayeeyadu maxay dhihi lahayd ayeeyadu gabadhaydii baa dhashay sooma dhahdeen ama wiilkaygii baa dhalay isagii baa jooga umbaa la dhihi markii qofku mar hadduu joogo ka xigay bes weeye wayasqudu waxaa uu dhacaa waladul ummi hooyada ilmaheedii oo waa maxay walaalihii xagga hooyada maca arbacatin afar qolo ma cod walaal xagga hooye ka yimid afar qolo hadday joogaan wax ma dhaxlo alwalad ilmo qofkii dhintay dhalay hadduu joogo ilmo aba hadduu joogo uu dhalay qofkii dhintay walaal xagga hooyaa wax ma dhaxlo waa kow waa qolada koowaad wa waladil ibni wiil ilmo ou dhalay hadduu joogo walaal xagga hooyaa wax ma dhaxlo wal abi aabe hadduu joogo aabe hadduu joogo walaal xagga hooye ka yimid keliya wax ma dhaxlo waljaddi awoowe awoowe hadduu joogo walaal xagga hooye ka yimid wax ma dhaxlo sheekadaanoo dhan waxaa soo koobi lahaa mataqaanaa waxaa ku soo urursantaha in la yidhaahdo walaal xagga hooye ka yimid wuxuu wax dhaxlaa markii aan asal waarisa joogin iyo farac waarisa asal waa aabbiyo awow faracna waa wuxuu dhalay meydku iyo waxay- wiilkiisu wuxuu sii dhalay farac waaritha iyo asal ma joogaan wakaa ilmahan hadduu dhaho bay qofkan dhintaan walaalkiisa ay xagga hooyada ah aabbana joogo aabbaha dhaxlaya ama awoowa joogo ama ilmo u dhalay joogo ama ilmo wiilkiisa dhalay joogo khalaas waaya lianna irthahu kalaala wa hiya ismun liman laa asla lahu walaa farca waka kama calimta wayasqudu lakhu walaalku waa dhacaa oo lil abi wal ummi walaal shaqiiqa oo aabbiya hooyaba ay dhaleen isna waa waa dhacaya wax ma dhaxlayo wey waa dhacayaadu waa dhacaya xaggee ka dhacay ana wax ma dhaxlayo wey maca alaaatin saddex qolo macood wax ma qaato alibni wiil meyd ku dhalay wabnilibni wiil meyd ku dhalay wiilow sii dhalay gabdha laguma dhihin ogow wal abi aabi saddexdaas wey walaalkaani shaqiiqa ah haddii wuxuu gabdho ahaan lahay gabar meydku dhalay ama wiilka uu dhalay gabara u dhalay iyo ma ma dhaqaaqeen wixiisou qaadan lahaa laakiin hadda haddii ma rag jooga meesha wiilow dhalay ama wiilow dhalay wiilow sii dhalay walaal wax ma qaato ama aabbaba joogo meel aabba joogo walaal shaqiiqa waxba kama qaadanayo iyo walaali aaba midna waaye waaye iyo walaali uma walaal oo dhan meel aabba joogo kaba kama qaato m- qofkan anaa dhalay aabbu hadduu yihahdo kana ana waa la dhashay walaalkeybu ahaa ma jidho aa waa la dhalatay laakiin xo- dhaxal ma lihi bes haye waa saddexdoodu waa la sheeg wayasud waa baa muhiima dadku sida ay dadka qofka markaa wax siinaysa waxaad iska fiirinaysaa kuwii uu dhacayay macoodii inay joogaan iyo in kale hebel ma joogaa hebelna ma joogaa hebelna ma joogaa maya maya maya dhaxal buu leeyahay waa joogaan maya haa bes wayasudu waladul abi aabbaha weladkiisu waa maxay waa walaali aba isna waa dhacaya bi haaulaai alaaati saddexdaa hadda shaqiiqu tu- uu ku dhacay oo tuudhay iyo wa bil akhi walaal oo lil abi wal ummi iyo shaqiiqa laftiisa walaal shaqiiqa saddex baa tuudhay ibni ibnul ibni iyo ab walaalka liabana saddexdu waa tuuraya waa la dhacaya waxaa loogu darayaa walaalka liabka ah walaal shaqiiqa laftiisa inuusa joogin shaqiiqan haddii qof dhinto meesha joogaan walaalkiisa aabba iyo hooyaba ula walaal ah iyo walaalka aabba keliya la wa- la ugu walaala walaalka aabbihiiyo hooyaba ula walaalkaabaa xoolahan qaadanaya waa meeshay ka keeneen bahibah ma dhaxasho marbay sax taha bahibah ma dhaxasho markay saxda tahay wey maray khalad tahay jidha markan waa markay saxda tahay kii la bahda ahaa oo shaqiiq ahaa baa dhaxlay ma garat kii la abka ahaana ma dhaxlayo waaye liqowlihi sala allahu calayhi waslam nabigaa yidhi famaa baqiya xoolaha wixii hara fa huwa kaasi liwlaa rajulin ninkan ugu awlaysan dakarin lab baa leh ay li- ay waxa weeyaan liaqrab rajulin weeye awlaa rajulin aqrabu rajulin ninkan ugu dhow wey awlaada noo fasiray war caddaaday wa arbacatun afar yucasibuuna way soo casabeeyaan oo soo casabogeliyaan akhawaatihim gabdhaha walaalahooda waay afar nin gabdhaha walaalahooda bay soo casabeeyaanoo casabanimay wax ku dhaxlayaan gabdhaha iyo wiilashuba waxbay wada dhaxlayaan waa afartee alibnu wiilkii meyd ku dhalay wabnulibni wiilkii meyd ku dhalay wiilkiisii walakhu walaal oo min alabi iyo walummi baa ka yimid walakhu walaal oo min alabi aabe keliya aabe keliya ka yimid qof baa dhintay muxuu ka tegay wiilkiisii iyo gabadhiisi waa casabo wiilka iyo gabadha gabadha isagaa soo tacsiibinaya xoolaheeday qaadanaysaa isna xoolihiisa u qaadanayaa laba madax iyo madax lidakari midul xaduluntayin wuxuu ka dhintay wiilow dhalay wiilow dhalay iyo wiilow dhalay gabarow dhalay gabadhaas la dhalatay wiilka ibnulibniga ah iyana waa bintulibni ma og tahay waa isla casabaynaya xoolihii isla qaadanaya gabdhaha keliya haddii ahaan lahayn ahlu faral bay noqon lahaayeen oo qa- qorshe muqadaray lahaan lahayn intaasaa leedihin baa la dhihi lahaa hadda casabay isleeyihin waxaa la mid a akh shaqiiqa iyo ukhto shaqiiqa waxaa la mid a akh liaba iyo ukhto liaba wakaas afartaa nin hawshaasay qabtaan iyaguna waliqowlihi tacaala yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunhayeyni walawlaadu awlaadba haddii la sheegay fii awlaadikum baa la yidhi tashmalu waxay shamlinaysaa awlaadu alabnaa'a wiilasha iyo wa abnaa'a alabnaa'i wiilasha wiilashooda iyoba waa awlaad tarankiisii iyo warasadiisii iyo ubadkiisii weeye kuwa u dhalay iyo kuway sii dhaleenba iyo waqowlihi ta- iyo- iyo waliqowlihi tacaala wain kaanuu rijaalan wain kaanuu ikhwatan aan ku dhaho aayaddu saa weeye hadday yihiin kuwo walaala ah rijaalan wa nisaan wiilal iyo gabdhaba ah falidakari milu xadilunhayayn walaalihiin halkaasaa looga hadlo waaye walikhwatu wiil ikhwadu tashmalu waxay shamlinaysaa al ashiqaa kuwa shaqiiqyada ah iyo walikhwata liabin iyo kuwa liabka ah kuwa kulligood waa walaalo walaalka hooyadaa dhashay iyo aabbaha waa walaalka walaalka aabbaha dhalay waa walaalka kulluhum ikhwa waayahay wa arbacatun afar kalena yarisuuna xoolahay dhaxlaan duuna akhawaatihim gabdhaha walaalahooda sokadooda afar ninoo xoola dhaxla gabdhihii la dhashayn aysan waxba dhaxalka kulahayn baa jira war maxay yihiin afartaani waa rag wax dhaxla gabdhihii la dhashay qofka ay dhaxlayaan la dhaxli mayaan wahum afartaas alacmaamu adeero adeerkaa gabadha la dhalata maxay ku tahay eedo eedo waxma dhaxasho kuwa eedada dhaxalka siiyey howlo kale gacanta la galay waaye wa banulacmaami adeerayaal wiilashooda ilma adeer soo maaha wiilashaa ilmaa adeerka tihiin waxbay dhaxlaan laakiin gabdhaha ilmaa adeerka tihiin waxma dhaxlayaan ku dhega waa masaa'il muhiime wa banulakhi qolada saddexaad walaalo wiilashu waxa weeyaan banul akhi akh walaal wiilashiis walaalkaa wiilashow dhalay waxbay dhaxlayaan walaalku waxbuu dhaxlaa wiilka walaalku dhalayna waxbuu dhaxlayaa qof baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkiis wiilow dhalay kaasaa dhaxlaya laakiin gabadha walaalku dhalay waxma dhaxlayso qof baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkiis gabar uu dhalay waaye kuwaa wey kuwa lagu sheegay saddex qolo soo maha waxaan kaloo wax dhaxlayn wa casabaat lmawlaa sayidkii casabadaysii mawlihii almuctiqu xoreeyey nin baa addoon xoreeyey mawlaa la yihaha almawla almuctiq sayidu xoreeye wey waaye casabadiisi waxbay dhexlayaan isagii haddii la waayo casabadiisi baa wax dhaxlaya laakiin waxa weeyaan dumarkii wax ma dhaxlayaan xasabadii ragga ahayd ba wax dhaxlaya liqowlihi salى اllahu alayh wasalam liwlaa rajulin dakarin waliأna miiraaha alcasabati casabada dhaxalkoodu waa bitanaasuri isku tanaasurka iyo isku gacansiinta walmar'atuna laysat ma aha min ahli nusrati dadka hiilka iyo gargaarka iyo ma garanaysaa gurmadka loo laga dalbanayo dumarku maaha waaye inkastoo hadda hay adduunka fitanti waa iska badatay dagaalada waa la wada gala waaye laakiin taa sharcigu ma qiimeynayo haa masaladaasna halkaasaa la dhigay marka waa xijaabkii waa la qaatay afarta gabdhahooda soo casabeeyana waa la sheegay kuwan kalena waa la sheegay faslun haadaa faasilu weeye watajuusu waxaa bannaan alwasiyatu dardaaran baa bannaan walaslu fii jawaasiha qowluhu tacaala min bacdi wasiyatin oo yuusii biha oo dardaarmay aw dayn wa axaadiis minha maa rawaahu lbukhaariy wa muslimu can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaala maa xaqu mri'in qof xaqi ma aha qofkaasoo muslimin muslima qofkaasoo lahu shayun shay u sugnaaday shaygaasoo yusii fiihi dhexdiisa dardaarmaayo yabiitu inuu baryo qof shay inuu dardaarmo mudan haya inuu baryo hoydo xaqiisu ma aha inuu hoydo leylatayni laba hameen ilaa walxaal wasiyatuhu wa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun cindahu agtiisa ay qoran tahay dardaarankiisu waa inuu qoranya wax mudan in laga dardaarmaba haddaa haysatid waayo ey mimaa yaliiqu bilmuslim waayo sida qofka muslimka u laayiqa iyo walixtiyaadu lahu sida u dadaalka badan walxasmi sida u go-aanka an yucajila waa inuu dedejiyo bikitaabati wasiyati dardaarankiisa qoridiisa wayustaxabu an yakuuna haadaa kaasi inuu yahay baa fiican xaala sixati qofku markuu jiran yahay inuu dardaarmo waxaa ka fiican markuu caafimaadka qabo inuu dardaarmo wتجuز الwaصيaة dardaaran baa banaan bاlmacluumi wax la ogyahay la dardaarmo waxaas oo la yaqaan shaygaas iyo wاlmajhuuli mid laga jaahiliya waay labadaba bilmacluumi iyo wlmajhuuli labadaba waa la dardaarmi karaa maalan maraan dardaarmay marada lama yaqaan ama wax macluuma shaygaanaan dardaarmay labada waa ku asaxaysaa baabka wasiyada waxa la yidhi waa waasi waxyaala aan baababka kala suuroobeyn baa halkan suurtagal ah walmawjuudi shay jooga kitaabkaanu joogaan dardaarmay buu yidhi ama hashaan iyo walmacduumi shay lala yahay geedahaygaas midhaha ka dhalan doona sanadka helibe sanad hebel ama haddaba baan dardaarmay waa waxaan weli lahayn waa ma waa macduum waaba lala-ya kamaa loo oosaa hadduu darmaan weeye bimaa satufmiruhu haadihi shajara geedaan mirahay mirayn doonto mirahay mirayn doonto baan dardaarmo waa asaxaysaa wahiya dardaaranku iyo wasiyadu min athuluthi baa laga fiirinayaa saddex meelood meel xoolaha maxaa dardaarmi karaa saddex meelood oo meel iyo wixii ka yar waa haddii markii wax kasoo kale qofkii laga aasay deyntii laga baxshay zakadii laga baxshay xajkii laga baxshay wax kas dhaxalkii bay ka horeysaa dardaaran wlima rawaahu الbخaariي وmslim can sacd bn abi waqaasin radi اllahu canhu qaala caadani nabiyu sal اه alay slm nebi maxamed baa soo booqday anoo jiran sacd bin abi waqaas baa yidhi faqultu waxaan idhi awsinii bm uusii dhe uusii bimaali kulih maalkaygi oo dhan baan dardaarmayaa nebi allow qaala wuxuu yidhi laa may ha dardaarmi qultu waxaan idhi haddaba fa nisfu kala bar baan dardaarmayaa qaala nebigu wuxuu yidhi laa may haka dardaarmi faqultu waxaan idhi abithuluthi ma saddex meelood meel baan dardaarmaa faqaala wuxuu yidhi nacam haa wathuluthuna kaiirun laftiisu waa badan yahay dadkii ku dhaxli lahaa cayr inaa uga tagto xoolaha dhaafisid maaha isaga laftiisu waa badan yahay lakiin isaga dardaara waa la ogol yahay ulus bay dhahaan soomaalida uluskaygii wey ma karaan carabigaas mogta badankood ulu baa la dhahaa ulu waay taa halkaasaa la dhiga fain zaada hadduu ziyaado ulu ka badan ama zaada ziyaadiyo fain zaada ulu hadduu ka bato wuquufi waa la joojin calaa ijaazati lwarahati warahada dhaxalka lahayd banayntooda qofkii markuu sii dhimanaya xoolo ulu ka badan buu dardaarma uluku waa markuu markuu isagu dardaarmayey maaha markuu dhintay xoolaha wixii u ulua weeye xuquuqdan kalena laga baxsho waagu dardaarmayey boqol halaad buu lahaa ulu baa i abu yii baa baan dardaarma waa hore ahayd dhowr sano ka hor haddana markuu dardaarmayey xoolihiis waa soddon neef keliya dee uludka waaba noolaa wax kasoo qaad male hadda markuu dhintay inta xoolaha uludkooda ah xuquuqdan kalena laga bixiyey weeyaan soo warcad maaha haddii ka badiya ka war xoolo ulud ka badan way dhacdaaye ma jirdho hadday diidaan dadkii dhaxalka lahaa dhahaana intee baan jira ma wixii oo dhan maya inta dheeraadka ah uludka ka badan uludka waa jiraa inta ka badan ma jirdho haddayse iyagu ogolaadaan calaa ijaazati lwarahati warahada feermayntooda iyo ogolaanshahooda haddii la helo ay dhahaan haba ka badnaatay wixii aaba sheegay raallan ka nahay waa ama hebel sheegay waa laga aqbalaya ay muwaafaqatihum wey calaa ijaazati lwarahati ay muwaafaqatihim lianna xaqahum mutacalliqun biziyaada xaqoodu wuxuu ku tacalluqayaa ziyaadadan dheeraadka iyaga xaqu leh xoolahii ay dhaxlan lahaayeen wey walaa tajuusu lwasiyatu dardaaran ma bannaana liwaarisin qof wax dhaxlaya loo dardaarmo ilaa an yujiizahaa inay baneeyaan mooyaane baaqi lwarahati warahada intooda kale qof dhaxalka wax kule waxba looma dardaarmo a qofka hadduu yihahdo hebel baa ii baari ahaa ama xoolaha dhaqay ama laxajecelo badnaa ama xoolahan tabcay oo ninka xoolaha ka shaqeeya isagoo ahaa ya isaga waxaan u dardaarmay waxaasoo gaara in la siiyo ma ansaxayso ilaa inay dadkii dhaxalka wax ku lahaa kala dhahaan waa u dayn intii loo gartay wixii loo gartay waa u dayna inay dhahaan mooyaane markaas waa la ogolya baaqil warata inay ogolaadaan mooyaane rawa abu daawud watirmidiy wa qaala xadiidun صaxiixun xasanun صaxiixun وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى إلهي بأوسي إلهي ووسي كل ذي حق حق مد صاحب دمانتي حقه حقي سيبوسي فلا وصية دردار أمجره لوارث مد وحدحل يا دردار الملح حوله بودحل كل يوم حاول لو دردار مياه مجدوي وروى الدار القدني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز ما بنانا وصية دردارا لوارث مد وحد حلية إلا أن يشاء الورثة ورثة إني دونان مويانه يقو أقلادان وتصح الوصية وصية وي أصحيسا يك أصحيسا من كل بالغ قفك سوقان قاره عاقل وعاقلة بعد دردار مكره واي محي دردار ميان yay u dardaarmayaan likulli mutamallikin mid wax milkin kara dhammaanti iyo wa fii sabiili illaahi tacaala ilaahay waddadiis hadday u dardaarmaanna waa la ogolyahay dadba maaha wa tasixu lwasiyatu wasiyadu way asaxaysaa iyo dardaaranku tan maxaa lahaa tii hore wasiya tanna waa al iisaau waa dhib dardaaran tii hore xoolaha qofka loo dardaarmaya ee nafac bay ahayd tani waa dhib dardaaran dhib iyo shaqaa qofkan loo dardaarmo maxaa la yidhi qof wasiyaa asaxaysa ilaa man qof ijtamacad fiihi dhexdiisa ay ku soo urudhay khamsu khisaalin shan khasladood oo maxaa la dhahayaa waxaan kuu dardaarmay inaad deyntaa iga bixisid inaad waxaa wakiil iga noqotid inaad hebel cafisiisa weydiisid inaad caruurta ka warqabtid inaad tarbiyeysid ina kan xoola looma dardaarmin shaqo iyo adeeg baa loo dardaarmay al isaac baa la yihahdaa marka shan shardi waa in laga helo الإسلام كو إسلام نمو والبلوغ قانقار والعقل عقل والحرية حر نمو والأمانة يا آمن غش مدي دي هو أن آمن هاي لو ما تردار مكرو مركا الإساء التص- بالتصرف بالمال وي واي يا والإشراف على الأطفال عرورتا إن لا كرتشوكتيو يو نحو ذلك وحا يا وحي لمده أي يكون نقط ayb marka masaa-ishaani waa iska masaa-il wada muhiim ah oo aada iyo aada runtii u cajo badan marka marka hore deyntaa la bixinayaa kabacdi baa dardaaranka la gelayaa kabacdi ayaa dardaaranku imaanayaa waaya wax xaaraana lama dardaarmi karo sida khamre iyo wixii la mid a khamradaasa dardaarma hadduu yidhaahdo qurun weeyaan lama rabo waaya waxaa kaloo halkaa soo gelaysa masalada odhanaysa thuludku waxaa weeyaan markuu qofku dhinto wixii xoolaha thuluth u ahaa ayib qof baa wuxuu yidhi markaan dhinto hebel deyntan ku lahaa waxaan dardaarmaya in laga cafiyo e waa in la fiirsho deyntu thuluth ma ka badan taha mise waa ka yadhah mise waa la-egta waaya qofkii wax dardaarmay hadeer waa ka noqon karaa qof baa wax dardaarmay hadeer waa dhihi karaa dardaarankan waa ka bax waa ka noqo intuusan dhiman oo dhan waa ka noqon karaa qofkii wax loo dardaarmay hadduu dhinto ka waran hebel waxaan u dardaarmay markaan dhinto waxaas isagaa leh kii dardaarmoo nool baa uu dhintay kii loo dardaarmay budhay waxba kama jiraan waa u dhammaatay waay masaladaasna halkaasaa la dhig waxaa soo haray haddii laba qof loo wada dardaarmo dee mid gaar lama mid gaar lama noqon karo qof gaara haddii la yidhi adaa laguu dardaarmay waa inuu aqbalo goormuu aqbalaya inta qofku nool yahay maaha waagow dhinto ka bacdi waa aqbalayaa laakiin jiho caama haddii wax loo dardaarmo waasaca waxba qabuul uma baahna middaas waaya wuxuu yidhi awalu man awsaa bithuluthi fi lislaami qofkii ugu horeeyey oo thuluth dardaarmay islaamnimada dhexdeeda xoolo hulua dardaarmay wuxuu ahaa albaraau binu macruur saxaabi weeye ansaari ah khasraji ah aslami ah nebigu u dardaarmay cajaa'ibtiisa loo dhimanaya wuxuu yidhi xoolaha hulukooda nebigaan u dardaarmay nebi maxamed baa u dardaarmay raggaani waa raggii u ninka koowaadu nebiga la mubaayacooday buu ahaa waa raggii ansaarta ahaa toddobaatanka bisha safar buu dhinto intaa nebigu waa madiine tegin nebigu waa ka aqbalay dardaaranka hadhowna nebigu wuxuu u daayey dadkii isaga dhaxalkiisa lahaa waay masaladaasna halkaasaa la dhiga xataa qofku wuxuu wuxuu dardaarmi karaa qof kastoo milki laga suuraysan karo ilmo yara qof weyn qof kaamil aan waxba qabin qof waalan uur caloosha ku jira wuxuu dhihi karaa waxaan waa u dardaarmo waaya qofku marka waa inuu aqbalo haddii kalena weligiisa u aqbalaya markuu kii wax dardaarmay dhintay ka bacdi bay noqonaysaa meel macsi ah kiniisadda ha lagu camiro iyo dagaal islaamka lagu dhibaataynayo ha lagu galo iyo waxaas xoolo laguma bixin karo lagumana dardaarmi karo qabuuro la wada leeyahay oo in la dhiso aan la ogolayn ha lagu dhiso iyo karaahiye wey waaya markhaanti ha loo sameeya dardaaranka laba ninoo cadaal caadiliina waaya arrimaha saasaa marka lagu wadaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab